فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah munaasabad ballaaran islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti kala duwan oo isugu jirtay dowro loo soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo bandhig lagu qaybinayay muqararaadkii dugsiga dhexe hadalladii laga jeediyey munaasabadda ayaan dhuuxa idinkugu haynaa insha allah wasiirka waxay ugu yeedhaan awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka oo ka hadlay fisqiga sinada iyo dhaqanxumada ka jirta magaalada muqdisho waxaan sidoo kale meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan qodobadaas ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka dhuuxa wareysiyada ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag qodobada horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen iyagoo faahfaahsan ayaad goordhow maqli doontaan insha allah balse markaan aynu ku hormarno xubintii taxanaha ahayd ee dhuux qur-aanka ee ku dhaqan waxaa caawa inoo soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وحا آيدا الله ورمايا شاكدي كساب سنة قارون وفي سورة القصص الله ورمي sida sheekada haddaan soo dhaafeynoo kale ini uriidu qasasayatana waa alqasas iyaduna suuratulqasas sheekadaas waxay ahda ninkii qaaruun la dhihi jiray fircawno madaxnimuu ku kibray qaaruunna wuxuu ku kibray maal markaa dadkii uu kusoo dulbaxay dadkii laba qaybay u qabseen markuu kusoo dulbaxay qolo dhareer ka da-ay adduunya jacayl oo yidhaahdeen yaa laytala midla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadan cadiimana yidhi waaba nasiib wanaagsan yaha kan qoladii labaad ee wasaawisu shaydaan ayagu aan wax ku qiyaasayna ee waxyu raxmaan ayagu wax ku jaangoyahaayo waxay yidhaahdeen waylakum thawaabu ullaahi khayru liman aamana wa camila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun waxaa hooggiina baabe e haddaba maaragtay dad ayaan daranaa tihiine waxay yidhahdeen thawaabu ullaahi khayru liman aamana wa camila saalixa thawaabka alle sii hayo ruuxa adduunkan iimaan iyo camal saalixa hela horumarku waa kaa qiimada dhabtaa taas waay ruuxa hela thawaabka alla sii hayaa ka khayr badan waxaan hadda ad sheegaysa liman aamana wacamila saalixa laakiin khasladaas waxaa la siihaa oon dadki ka sabra adduunyada walaa yulaqaaha ila asaabiruun khasladaas waxaa lea kuwa adkaystay oo ka adkaystay shahawaadkan dadka hadda dhereerku ogadooyaa lalitna midla maa uutiya qaaruun yidhaahdeen kuwaas haddaba ka adkaysa ilan xufada shahawaadka noocana xufati naaru bishahawaati waaye saaad u cunayso ood ugu raacaysa maagaysaa jahanamo daalaq leedah marka sidaasay haddaba yidhaahdeen walaa yulaqaaha ila asaabiruun ninkii marka sidaa qoladii u ammaanaysa faraha badneed oo adduunya doonka ahayd waxaa lagu tusaalayn karaa si maantoo kale sharikaat alcimlaaqa waxaa laleeyahy aan xuduudda lahayn ayaa dadkii ziinadii iyo kula soo dulbaxday muslim iyo gaalba dhareerkaa ka daaya markaas alla horumarkaan barwaaqadan laduu cadan cadiiman macnaheedii meel walba la taagan yihiin markaasaa markaad la hadli magta waxaad ka hadli horumarkaan u socona anagu waxaan hiigsanaynaa horumarkaan maxaa dhagaha looga afuufaya horumarkan waxa la gaaray markii diinta la iska tuuray waa diintee diinta la tuuray diintii nimanka kaniisadu samaysteen waay diintii islaamka in la tuurana waa uga qiyaasteen oo muslimka taasaa lagu fidnayay waxaa laga rabaa inay yidhaahdaan war anigu markaan diinta islaamka si quman u fahanno onya dhuuxna ku dhaqanno aan horumarkan gaarnay waana taad hadda ka hor idinkoo mugdi ku jirtaan layrkeenni aad haddaba ka tusaale qaadateen annaga hanaga dhaadhacsiiyana haddii la tuuraa wax la helah waxa dibu dhaca noogu wacan annagu waa inaan haddaba debcinnay qaabkaan u fahmaynin u fulaynin inaan debcinno waayo laakiin idinku inaad diinta noocaasa tuurtaan xaq ay ahayd laakiin inaad diin la-aan u oleysaan maana diinta xaqa inaad soo gasheen ay ahayd taasne waa haddaba idiin sheegan inay yidhaaheen ahayd sharikaad camlaaqa maanta waxa haddaba waxaa lagu leeyahay dowladaha iyagaa ka lacag badan dowladuhu ayagay waardiiyeyaan dowladaha lagu sheegaayo sharikaadkaasay waardiiyeyaan america kasoo bilow dowladda lagu leeyahay waxay u tahay xeraas u haysa ama ay u tahay staff sharikadahaas waaweyn ama shidaal ha noqoto ama ha noqoto maaragtay caafimaad ama ha noqoto nooc walba hubka waxaasay waardiiyeysaa inaad marka fahanto waa laga maarmaan markaasuu alla wuxuu leeyahay fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda qaaruun iyo daartiisii aan dhulka la goynay aan dhulka la goynay famaa kaana lahu min fi'atin yansuruunahu min duuni illah wixii taageersanaa u sacbi jira aawen wamaa kaana min almuntasiriina kuwii ayagu asugu mid gargaarsana maaha kuwii shalay booskiisii rabeen marka waxay soo xusuusteen nimankii aqoonta lahay wixii ay qiyaaseen waxay haddaba maaragtay ay u tilmaameen ay soo xusin markaasi waxay yihin asbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilamsi soo maahayn waxay noqdeen shalay aryaa booskiisna gakuudhaa laduu xadin cadiimin dhahayay inay leeyihiinay noqdeen asbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilamsi yaquuluuna wayka ana allaha yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir ilan waa yaabe alla qofkau doono uu u fidiyaa adduunyada ka buuxiyaa qofkau doono waa ku cadiriyaa oo addoomihiisa ka mid ah ee qofkau alla adduunyo siiyo daliil u maha adduunyadaas agtiisa ku badano inuu alla agtii ku ayaansan yahay oo alla jecel yahay oo waa ka ninkii adaba dhulka alla la gooy maxau haystaa markaasi waxay dhahay way ka annahu laa yuflixu lkaafiriin meeshaas waxaa fahmaysa inay muslimiin ahaayeen laakiin muslimiin iimaankooda jiracsan yahoo awnana shahawaadkaasi iska cabi karin oo yaqiin uusan gaarin inay yihiin aad ka fahmaysaa taana marka annagaynasaysaa maanta annagayna haysaa maanta markaasaa waxaa laleeyahay qofkaad lahada tagto waxaa leeyahay maxaad ka warramay adugu dunida horu martay oo dunida koobaad iyo midda labaad iyaa laga fadlaa adigu dunida saddexaad mawara kugalaa lagu leehay adeer iimaan iyo camal saalixa wa tawaasiib ilxaq wa tawaasiib isabri ayaa sacaadadu ku xiran tahay ciddii intaas weysane waa lafcad cid toobi ku hayso waay hal cabana ma haysato adduunya aqrina waa hogtay marka taasna halkaasay ku saabsan tahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore ayaanna isla maraynaa munaasabad ballaaran islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti kala duwan oo isugu jirtay dowra loo soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo bandhig lagu qaybinayay muqararaadka dugsiga dhexe ayaa waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe munaasabadda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qayb galeen waxgarad culummo mas-uuliyiin ka socotay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay ka dhacday degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ugu horrayn munaasabadan ayaa waxaa lagu daahfuray ayadaha qur-aanka kariimka waxaana madasha ka aqriyey mid ka mid ah ardayda wax ka barata madaarista qur-aanka kariimka ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay marti kala duwan waxaa ka mid ahaa dadka munaasabadda ka hadlay oo kelimada laga siiyey nabadoon macalin xuseen faraweyne oo ah nabadoonka guud ee beesha abubakar kana mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe awalan ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala majliskan shariifka aadka u wanaagsan ee suuqaaga keenay xafladan aadka u wanaagsanna gaadhsiiyey khayrkan iyo nicmadan aan gaarana siiyey ilahay saan u mahad celinaynaa mahad meelay ka bilaabatay meelay ku dhammaata aan lahayn bacdallaahi subxaanahu wa tacaala waxaan aada ugu mahad celinaynaa xarakatu shaaba mujaahidiin xafladan iyo khayrkaana horyaalloon u jeedno indhahaynu hayso soo diyaarisay ilaahay subxaanahu wa tacaala mansilkay ka rabta allah ka gaarhsiiyo jannona ilaahay subxaanahu wa tacaala ahadkas ahad kastoo ka mid a allah ha gaarhsiiyo hana geliyaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalada hanaga jebiyo uma kadib waxaan aada ugu mahad celinaynaa maktabu tarbiya watacliim manhajkaanna hoshaa la soo diyaariyey aadka aadka u wanaagsan muqararkan soo diyaariyey dugsiga dhexe dugsiga hoosena way soo diyaareen waana laga aflaxay in badan way og tahay qof moog loo sheegi maayo qofta ogu way og tahay qoftii indheera ku aragtana way aragtay halkaana waxaan rajaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala in laga aflixi doono kutubtiyaa diyaara hortayna taalla macalimiintii aad u tababarnaa diyaara manhajkiyaa diyaara iskuulaadkii wixii diyaara ilaahay subxaana wa tacala khayraatiyaan leenahay annagana waxaan leenahay xilligan ilaahay subxaana wa tacala na gaarsiiyey manhajka ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa awlaadda lagu tarbiyeynayo ilaahaysa maad iskale waad og tihiin yunesko iyo dowlad cilmaaniga inta waxaa noo keentaan u samci jirnay isgoolaadka ilmaha u samci jirnay u gey jirnay dugsida ka soo baxasho macalimiinta la dhihi jiray waalidiinta keena lagu ijbaari jiray haddaana maxaan horyaalla ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisaan horyaalla fi dunyaa walaakhira wixii u anfacayo dhan ayaan horyaalay aan noola soo diyaariyey macalimiintii manhajkii kutubtii khayrkii wixii dhan baan noola soo diyaariyey ilaahi subxaana wa tacala khayr asiyaa maktabka aadaan ugu mahad celinaynaa weli waxaan ku guda jirnaa hadaljeedintii munaasabadda laga siiyey waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe markana waxaa munaasabadda ka hadlay oo mikrofoonka lagu soo dhoweeyey nabadoon mukhtaar dhuubow oo isna ka mid ah waxgaradka gobolka shabeellaha dhexe intaas kadib waxaan halkan ka salaamayaa marti sharafta qiimaha badan ee ka soo qayb gashay xafladdan wareejinta muqararaadka dugsiga dhexe ee ay soo qaban qaabiyey maktabka maktabu tarbiya wa tacliim lixarakati mujaahidiin shabaab sidaas darteed waxaan salaamayaa martida iyo wujuuhda sharafta badan ee horteyda fadhiya kuwaasoo ka kooban bulshada qaybaheeda kala gedisan hadday ahaan lahaayeen culamaauddiinka nuqabada ganacsatada iyo macallimiintii iskuullada muddada kooban markii qaybta tarbiya wa tacliim markii ay noo yimideen kadib qaadanayey qaadanay dowladda qaadanayay si waxbarashadooda loo kobciyo iyagana aadaan u salaamayaa dhammaan guud ahaan waxaana ku salaamaha intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wabacda salaam maanta waxaana soo gaadhay waxbarasho taya leh waxaana soo gaadhay dhaxalkeennii kaasoo ahaa dhaxalkii nabi moxamed oo ku saabsanaa kitaabka iyo sunnada haddii maanta aan helnay muqarar waafaqsan kitaabka iyo sunnada ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaana sugaynay muddo aad u dheer ayaana sugaynay oo ummaddaanu ay ku soo jirtay mugdi fara badan ay ku soo jirtay waxna lagu bari jiray luqad aysan asal u lahayn oo laga soo waariday waddamo gaala ah maanta haddii aan helnay luqatulqur'aan oo ah luqadeennii oo ah luqadii uu ku soo degay kitaabka munasalka ah ee qur'aanka ilaah baan uga mahad celinaynaa maanta inaan helnay maantana ayna hortaagantahay horteena ay taallo muqararkii kutub kala duwan oo le tawxiid oo le jugraafi oo le tafsiir oo le culuum qaybaha kala duwan ee dugsi dhaxa lagu qaato ayaa maanta horteenna yaalla ilaahay baan uga mahad celinaynaa waxaana leenahay alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah
waxaa sidoo kale dadka munaasabadda ka hadlay ka mid ahaa mid ka mid ah bahda waxbarashada oo isna ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadan lagu qaybinayay muqararka dugsiga dhexe alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin wabacd alla weynaa mahadle subxaanahu wa tacaala nicmooyinkan allah uga mahadnaqayna waxaa u weyn nicmatuliimaan walislaam nicmooyinka faraha badan ee allah uuna siiyey intaan xasuusanay intaan xasuusanba waxaan uga mahadnaqaynaa allah subxaanahu wa tacaala intaa kadib sadar muuqda su-aal ka dhan sidaasay dhahaan dadka akhyaarta walaalayaal nicmooyinkan allah uga mahadnaqayna ay ka mid tahay in raggii mujaahidiinta ahaa akhyaartoodii aqoonta lahaa ay noo soo diyaariyeen manhaj dhammaystiran aniga noloshayda waxay ku tiirsaneyd maalinka jimcaha asbuuca laga reebo asbuuc oo dhan lixda maalin saddex maalinna waxaan ka mid ahaa bahda waxbarashada saddex maalinna waxaan ka mid ahaa beeralayda oo beertayda iyo gacantayda waa maalaayey waxna waa baranaayey laakiin maxaan baranaayey haddii la soo gebagabeeyey waa a glass of water galaas biyaan baranaya glass of water galaas biyaah ayaan baranayay sababtoo ah manhajkii aan dhigaynay waxa hoggaanka u haya waxay ahayd hay-adda lagu magacaabo unesco unesco waa erayo abbreviation oo laysku soo gaabiyey waa united nation education scientific and cultural organisation haddaan muhiimadda kuu sheego waa hay-adda gaalada midoobeed u qaabilsan aqoonta cilmiga ku salaysan iyo tarbiyaynta ninkii wakhtigaas madaxda u ahaa waxaa la dhahay christian ronaldo annagu imaam waxaan leenahay la yidhaahdo imaam bukhaari iyo imaam muslim muttafaqun calayhna waa la yidhaah imaamu muslim magacaas uu la baxay ee imaamu muslim ou yidhi maxay tahay waa jacaylka oo u qabo muslimnimada magacaasaa loogu bixiyey kristan waa dareemi kartaa waa nimankan gaalada ee ka leexday ilaahay iyo rasuulkiisii jidkoodii marka inuu unesco biir qoladiina saxiixa ninka ku duugayey maadaamau kristan uu ahaa magaciisana yahay asiguna uu diintiisa tahay in cunugayga ou ii tarbiyeeyo janno iigu hago wallaahi waa mid xaqa ka fog inta waxaad ku aragtaan tafsiir qur'aanuulkariim dugsiga ugu sarreeya adduunka waa ilaahay kitaabkiisa wallaahi inaysan wax kaloo ka sarreeya jirin dugsiga qur-aanka waa dugsiga ugu sarreeya ogaadana ardayga qur-aanka xifdiye ee iskoolka la keeno aqoon iyo tayo kuma dhamma midka aan iskool dugsi qur-aan weligiis la geynin juqraafiga marka la dhigaa waxaa la yidhaahdaa the people of stone age aas-aaskii dadkan iyo asalkooda marka laga hadlayo gaalada kuwa haddee waa unesco biir meesha loo wadaahu waa jahannamo cunugaad u dhiibatana jahannamay kugu wadaan taariikhda asalkana meeshay ka bilaabata iyadoo wax bini'aadana jirin baa alla weyne noo sheegay sayniska hadda walaalkaa si fiican u sharaxay ardaygii bartaa wuxuu ku soo baxayaa dhakhtar caalamiya dhakhtarka caalamiga ma garanaysaan allahu rabulcaalamiinkau ku tiirsayaa bismi illaah ou leeyahay oberationka iyo waxu dhaawadou cunay ku leeyahan wuxuu ku leeyahay biidni illaahi waa ku caafimaadaysaahe cun laakiin ha waa waa cun waa operationka ani ee marka uu aqoontiisa ay wax ka qaldamaan uu fahmi waayo inta neerfoosa qaada xabad sigaara baf siisto maaha adduun iyo aakhiro dhammaystiran waayo waxa lagu soo barbaarinayo laakiin mid hadday wax yar ka qaldamo hawkam si ay ku dhacday inta yidhaa ee sigaar xagga la fadhiisteen neerfaha igu kaca leh kan maya subxaana allah siday wax ka yihin ilaahu rabbiw allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcal alxasna idaa shi'ta sahla sababtoo ah ilaahay buu ku xidhan yahay waxa loo rabaahu ubadka inuu naqdaahu waa cunug shirkad shirkadaha ka mida ayaa waxaa la yidhi waxay rabtaa xisaabiye magaalada muqdishoy ka dhacday markaasuu hi aniga accounting management and business waa kana shahaadadaan ka qaatay jaamiciyaan ahay waa la soo dhoweeyey maraatibu diini aa la weydiiyey maraatibu diini ma wax ciyaaraad u malaysaan jibriil baa alla weyne u soo diray nebiga sala allahu calayhi wasalam asagoo asxaabtiisii la fadhiyay ma ma ma bilaa macno in loo soo diray kula tahay markaasuu nebiga inta u yimid oo la fadhiistay markaasuu maraatibu diini u dhammaystiray su-aalaheeda weydiiyey nebigina waa ka jawaabay markaasuu cumar yidhi ma garanaysaa ninkii waxaanuu su-aalay weydiinaya ilaan qof bini aadan uu iska soo dhigay markaasuu yidhi wuxuu ahaa malakuljibriil wuxuuna u yimid inuu diintiinna idin baro carabiga waa yaqaan maraatibu diin soo heerarka islaamka ma ahaa ha heerarka islaamka maraa sheeg nag haya arkaanulislaam tiirarka islaamkaa laga wadaa waa saxe sheeg nag war shaqo kumayna raallihow xaflad aroose nikaaxane afartan sano u jaamacad ka qalin jabiyey markuu shahaadadii soo qaato uu arooskii ka soo qayb galay nikaax iyo dhixix raba duhurkii baa aabbihiis wax yar wadaadkii iyo baa dib loo dhigay salaadii duhuraa la soo galay bacdi duhuraan ka dhigaynaa la yidhi shiiqii ha ka soo yeerto wadaadka arooskaa jaamicigii adeer noogu dhufa aadaanka wadaadkii waa isku naxay wuxuu yidhi aroos ma jiro culummo allay raalli ahaada inaan dhunsanahay maantaan ogaada afartan sano kadib waxaan tacbaayay markaasaa dugsi quraan la geeyey afartan sano oo meel la fadhiya wallaahi inayna soconay bilaahi tallaahi liibaan adduunye mid aakhiro alla weynaa qur-aanka ku sheegay man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan dayibatan waa adduunyo soo galaaf biyaa ma raadayn dayib asoo aha lagu haya aakhirana walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun
intaas kadib waxaa inoo suura gashay in aan waraysiyo la yeelanno qaar ka mid ah macallimiintii ka faa'iidaysatay dowradda
walaal dowladda muddoy socotay gaaban muddadaasna waxaan ku qaadanay duruus haddii aan nahay macalimiinta maktabu tarbiya tacliim shabeellada dhexe duruus ayaan ku qaadanay oo macalimiinta iyo waxaa weyaan iyo ragga waxaa weyaan culimmada casharkana siinaysa laisku wadeersanayay sida loo kordhin lahaa waxbarashada loo horumarin lahaa arrimahaas ayaan ku qaadanay iyo duruus kaloo kala duwan dowraddan muddada ay socotay si gaar adiga waxaad uga faa'iidaysatay dowradan iyo wixii ay ku saabsaneed iyo waxa khaas ahaan anigu aan ka faa'iidaystay dowradan waxay aheeday dowro muhiim ah socotay muddo laba maalmood ah waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala bacd allah waxaan haddana u mahad celinaynaa maktabu tarbiya watacliim ee isku soo aadiyay barnaamijkan sidan quruxda badan usoo abaabulay ee ugu soo talagalay dowradan in ay xoogaa wax ay kusii fahansiiyaan mucalimiinta maktabu tarbiya wa tacliim wax ka dhigaan madaarista khaas ahaan gobolka shabeellada dhexe khaas ahaan marka aan usoo laabto marka aniga wixii aan ka faa'iidaystay dowladan wax badan oo aan la soo koobi karin oo u dhigmo labada maalmood in laba sano ay lamid aheeday wax aan faa'iidi lahaa wax lamida aan kasoo faa'iidaystay waxyaabaha aan kasoo faa'iidaystay ayaa waxaa ka mid ahaa alqaswulfikri waxa loo yaqaano duulaanka maskaxiga ah ee kaas ahaan soomaaliya iyo muslimiinta caam ahaanba lagu haayo kaas oo ummadda muslimiinta ah lagu kala furfurayo si qarsoodi ahna bulshada loo soo dhexgelayo ileen gaaladii markii ay tabar waayeen ee intay hubkoodii iyo dabaabaadkoodii wixii oo dhan ay soo bandhigeen muslimiinta ay tabar u waayeen waxa ay isku dayeen in ay isticmaalaan waxa loo yaqaano siyaasa alfiiraan oo muslimiinta intay soo dhex galaan xoogaa maskax ahaan jiilkii yara ee soo koraayay in ay xoogaa uun adiga waxyaabo fikirkooda ay ku abuuraan waxna uun way ku abuuray fikirkoodii waxna alxamdulilah ilaah baa mahad iska leh waa laga soo gaarayo waxyaabihii iyo ayaga manaahijtoodii iyo tacliimtoodii wixii oo dhan waa la fahmay dhagartoodina muslimiintu waa ay akreen waana ay ka hortageen allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan dowradan muddada labada maalin socotay ee duruusta sidaas u kala duwan aad ku qaadateen maxaa kaaga baxay awalan horta magacaygu waa cabdicasiis cali maxamuud haddii aan ka jawaabo su-aashaada ee dowladdan maxaa kaaga baxaa dowladdan waxaa iga baxay wax badan oo dhowr nuuc taaba kara sida macallimiinta kalood iga horreeyeyna ay u sheegeen waxaa iga baxay kitaab yaroo naloo akhriyey oo ay ka mid aheeday macnaha sidii aan ula tacaamuli lahayn ardayda iyo waalidiinta soo dirsatay waa nooga baxday hadba wax badan aan ka faa'iidnay waxaa nooga baxoo kale sidii aan isaga ilaalin lahayn gaalada khasbulfikir oo ku shaqaynaya maadaama ay howlihii kale ee hubki ay u maaro waayeen maskaxiyan u dilanaya dadkii sida aan manaahijtooda aan isaga ilaalin lahayn waa ka faa'iidnay marka lama soo koobi karo waxa aan ka faa'iidnay halkaan kuma soo koobi karo waa ay fara badan yihiin duruusta ee aad ku qaadateen muddada labada maalin ee dowladda socotay waxaa ka mid ah fanu tacaamuli maca annaas macallimiinna waa aad tihiin oo arday iyo waxba la tacaamulaysaan bal ka waran darsigaas si goonni ah saamaynta ama qiimaha uu ugu fadhiyo macallinka haddaan ka jawaabo su-aashaadii tiri fannu tacaamuli maca annaas si gaara sida runtii waxay ahayd mowduuc aad loogu baahan yahay fannu tacaamuli maca annaas marka laleeyahay waa waa wixii loo igmaday bahda waxbarashada ilaan waxay la tacaamulayaan jiil soo koraya arday yaryar mustawahooda uu yaryahay kala heer sarre iyagu iyo waxaa laga rabaa inay daaweeyaan shucuuruhum dareenkooda dhan walba nafsaanigiisa wujdaanigiisa dhan walba marka mucalimku waxaa la dhihi karaa waa xaakimul usra dadka bulshada meesha degan oo dhan waa muxuu ahay boqorkoodii baa la dhihi karaa sababtoo ah marka uu la tafaaculayo jiilkii ubadkii yaryaraa waxaa dhacaysa ixtikaakaag bulshada inteeda kala duwan ah waalidkii baa soo gelaya wuxuu rabaa waalidkii qaab in loola tacaamulo oo la qanciyo lagu qanciyo muxuu ahay dhaqanka iyo tacliinta iyo dhan walba arday yaryaroo muxuu ahay dhallaan ah oo garaadkoodu iska hooseeyo iyo kuwo muxuu ahay muraahiqiinahoo shahwaaddoodii ay cusub tahay iyo waxay u baahan tahay khaadibinaasa xasba cuquulihim hadba qofku garaadkiisa in lagala hadlo arrinkan waxay u baahan tahay qof murabiya diyaarsan asagu intaasoo bulshaho kala duwan kala dareen duwan kala afkaar duwan kala dabaa'ic duwan inuu muxuu ahay uu noqdo shacru mucaawiya mar soo dabciyo marna asagu la durgo marka waxaa nooga baxay mowduucaas mid aada loogu baahan yahay inuu ahaa waxaa ka mid ahaa duruusta ee la sheegay inaad ku qaadateen dowladdan labada maalin socotay ahamiyatalcilm ka waran cilmiga qofkii xumbaari lahaa oo macallinka ahaa ahamiyadda uu leeyahay isaga ahamiyadda uu leeyahay hadba cilmigu waa wax wanaagsan allah xaggiisuu ka soo degay samada ayuu ka soo degay hadba waxay ku xihan tahay weelka loo duuga qaabkuu yahay weel wanaagsan oo nadiifa oo muxuu ahay diyaarsan cilmigii haddii uu ku dhaco nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam asigoo ku shabahaya cilmigan alla soo dejiyey mathalu maa bacahanii allaahu bihi min alhuda waalcilm ka maala haytin asaaba ardan hadba muxuu ahay dhulkii dabaa'ic ardi iyo waxaa isku mid ah dabaa'iculbashar saddex qayba ayaa dhulka u qaybsan sida la ogyahay oo ilaahay subxana wa tacala uu ku sheegay qayb arda khisba taqbalu wax kasta oo wanaaga biyaha aqbalaysa kadibna laga duugsado laga nacfiyo iyo qayb ajaadiib ah biyuhu intay fadhiistaan galalkii iyo warihii eegagii biyuhu ay fadhiistaan iyo waxaa ka mid a qiicaan iyo waanan qayb la yidhaahdo oo iska muxuu ahay aan biyana fadhiisan doog iyo muxuu ahay beerana aysan ka soo bixin marka hadba cilmiga waxay ku xidhan tahay khisba qof wanaagsan iyo caqli wanaagsan qalbi wanaagsan qof dayibahoo ilaahay u diyaariyey waatuu alla leh subxana wa tacaala waalbaladu ayibu yakhruju nabaatuhu biidni rabbihi waladii khabusa laa yakhruj ilaa nakida marka aayaddaas waxay ka hadlaysaa ma ahan juqraafiyad ma ahane waa waxay ka hadlaysaa beledka dayibka tashbiih ayaa kusugan tamhiil dhulkiya waxaa lagu shabahaa dadka marka haddii roobka ku do-o dhul wanaagsan ayaa dhulkii wanaagsanay waxaa ku shabahaa qofkii wanaagsanay qofkii wanaagsanay tacliimta marka haddii ay gasho oo cilmiga ay xambaarto dayib iyo wanaag iyo qurux iyo muxuu ahay waxaa waaye inay bulaasho oo laga nacfiyo haddii laakiin qofka uusan qof kale uu iska yahay nakedkii iyo waxaan ummadda waxu taraynin khayru saalix ba baa imaanaya marka muhiimaddaas ayay leedahay qofka cilmiga xambaaraya muhiimada ayuu leeyahay qof wanaagsan oo diyaarsan oo muxuu ahay fikirkiisa uu wanaagsan yahay oo itijaahiisa uu saxan yahay yaa la rabaa bulshada inuu hadba bulshada wixii loo sheego waa warqad cad ba ogtahay dhallaanku waa waraq baydaa naasica hadba wix lagu dhigo yaa ku dhigmaayo haddii marka ay la kulanto jiho wanaagsan oo khisb ah oo qurux badan oo habaysan waa qurxanaysaa haddii laakiin naked ay la kulanto waa khrimaysaa
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaadna kala socotaan wasiirka waxay ugu yeeraan owqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka ayaa ka hadlay fisqiga sinada iyo dhaqanxumada ka jirta magaalada muqdisho ninkan oo lagu magacaabo cumar cali rooble ayaa waxa uu ka markhaati kacay fisqiga iyo sinada xargagoostay ee ka jira magaalada muqdisho gaar ahaan hoteelada ay degan yihiin madaxda dowladda federaalka iyadoona ay xusid mudan tahay in hoteeladaasi iyo goobahaasi ay ilaalinayaan askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka haddaba waa kana cumar cali rooble oo arrimahaasi ka hadlaya wadankii qaybo ka mid a dhibaato badanaa ka jirta hoteelada waxaa ka jira waad ogtihin meelaha qaarkood waxyaaba aan fiicnayna ka jira oo aad iyo aad u xumaan badan oo carabkeena uu ka xishoonayo waxaa magaalooyinka qaarkood ku soo batay bahasha daroogada la yidhaah amba ha noqoto mid taabuu maa la yidhah miyaa maaqaan afka la gashanaayo amba ha noqoto hadda ciyaal bajaajlaydii maalin weliba shila dhacay shilka maxaa u sababa waxaad arkaysaa ayakoo inta degeen laba wiil luuq istaageen midba midka kale oo wax ku duraay anaa indhahayga saar waa daroogo waa fawaaxish waa munkar in laga hortaga u baah hoteelada qaarkood waa ognahay waxaa soo baxay muddooyinkan sakdi dhexe markii la gaaro hoteello wax afkeenna soo qaban ay ka socdaan wax la aqbali kara ma ah waddankan ummaddan waa ummad muslim ah waa ummad maaragtay min alajaad ila alajyaal aabbayaal ilaa xilligan ummad muslim diinta islaamka ku soo barbaarto wa ma aqbali karno marka sidaada ay wax ku socdaan lama aqbali karo dhallinyaradaas cid kasta ee aragtaahi ha u caqli celiso ciddii aragtaahi ha soo gaarsiiso goobaha ugu dhow hay-adaha amniguna waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay ka dhiidhiyaan maamul ahaan iyo amni ahaan intaba in layska gacan siiyo oo runtii la iska kaashado fawaaxishtaas xumaanta badanne ee socota inaan fiirsanna ma ah sidoo kale ayadoo zinadu mar waliba ilahay agtiis waxun a ka ahaada ayadoo haddana mar labaad cuqubo kale la sii gelayo oo gabdhihii la kufsanaayo waxyaaba badanaa jira oo xumaan badanaa ka jira meelaha qaarkood
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa ugu dambeeya ayaana isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa isku soo duway oo inoo soo jeedinaya salmaan axmed هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع ال...
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka haddii aynu ka hormarno waddanka afghanistan oo dhacdooyinkiisa aad looga hadalhayo warbaahinta ciwaanada kalena ee warbaahinta ka qabsaday waxay ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan qaadayaan weeraro xogan oo ka dhacaya goobo kala duwan oo ka tirsan wadankaas iyagoona markan sidaan maalmihii lasoo dhaafayba aragnay garaacaya magaalooyinka waaweyn ee dhaca wadanka afghanistan xarumahana waa gobolada wadankaas hore imaaradda islaamiga afghanistan waxay ula wareegtay shan magaalo oo xarun u ah gobollo ka tirsan wadanka afghanistan waxaana maanta soconaya dagaalo xogan oo ka dhacaya qaar ka mid a caasimadaha gobolada iyagoona qaar kale ay ciidanka mujaahidiinta imaaradda islaamiga afghanistan gacanta ku dhigeen meelaha ugu caansan ee dagaalada xogan ee ka dhacayaan waxaa ka mid ah gobolka balakh gaar ahaan caasimadiisa masaar shariif halkaas oo ah magaalo muhiim ah oo ka tirsan wadanka afghanistan dagaalada ayaa ah kuwa aada u xoogan islamarkaana laysku adeegsanayo hubka noocidiisa kala duwan waxaana imaaradda islamiga afghanistan ciidankeeda ay dhigayaan wacdaro aada u ballaaran marka loo eego qaabkay u dagaalamayaan iyo sabarkooda iyo sugnaantooda magaaladana qaybo badan oo ka mid ah ciidanka imaaradda islaamiga afghanistan ayaa la wareegay qeybaha ka harsanna waxaa la filayaa in saacadaha nagu soo aadan ay ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ee gacanta ku dhigaan marka laga soo tago misaar shariif oo ah xarunta gobolka balaq ee dagaalada xoogan ee ka soconayaan waxay sidoo kale ciidanka imaarada islaamiga afghanistan dagaal xoogan kula wareegeen magaalo kale oo muhiim ah oo iyadana xarun waa mid ka mid ah ee gobolada wadanka afghanistan magaaladan waxaa lagu magacaabaa magaalada aybak waxayna xarun u tahay gobolka samanjaan ee dhaca waqooyiga wadanka afghanistan ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ayaa si guud ula wareegay magaalada xaruntii maamulka uu ku shaqaynayey taliskii ama saldhiggii booliiska xaruntii sirdoonka iyo istikhbaaraadka iyo meelo kale oo muhiim ah oo ka tirsan magaalada aybeg ay ciidanka imaarada islaamiga afghanistan ee la wareegeen tanina waxay ka dhigan tahay marka lagu daro shan magaalo oo maalmihii lasoo dhaafay ay mujaahidiintu la wareegeen in imaarada islaamiga afghanistan ay hadda maamulayso lix magaalo oo waaweyn oo xarumo u ah ee qaar ka tirsan ee gobolada wadanka afghanistan shanta magaalo ee hore xarunna u ah qaar ka tirsan gobolada wadanka afghanistan oo ay la wareegtay imaarada islamiga afghanistan haddii aan dadka dib u xusuusino waxay kalyihiin magaalada qunduus oo caasimad u ah isla gobol magacaas wata oo lagu magacaabo qunduus magaaladan waa magaalo istraatiijig ah dadka ku nool waxaa lagu sheegaa inay tiradoodu la eg tahay kun oo ruux waxay u dhowdahay xuduudbeenaadka wadanka afghanistan uu la leeyahay tajikistan gobolkan wuxuu hodan ku yahay macaadinta waxaana lagu tiriyaa la wareegitaanka magaalada qunduus inay tahay guushii ugu weyneyd ee gaartay imaarada islamiga afghanistan tan iyo markii ciidanka maraykanka ay bilaabeen inay isaga baxaan wadanka afghanistan ka hor intii aanu maraykanku ku duulin wadanka afghanistan dii waxay magaalada qunduus ahayd xarun weyn oo ay ka howlgasho imaarada islaamiga afghanistan mowqica ay dhacdana waa mid istraatiijig ah maadaama ay isku xirto wadooyin waaweyn oo isku xira magaalooyin dhaca wadanka afghanistan iyo xitaa qaar ka mid a ee wadamada jaarka la ah wadanka afghanistan magaalada kale ee muhiimka ah waa shibirgan waxay xarun u tahay gobolka juusjaan dadka ku nool waxaa lagu sheegaa kun oo ruux waxay xuduud la leedahay wadanka turkmenistan oo ka mid ah jamhuuriyaedka midooda sofiyeed magaaladaas waxaa ku nool qowmiyada ay ka yihiin osbagta iyo turkumaanta iyo bashtuunka iyo taajiiga iyo dad la mid ah magaalada kale waxaa lagu magacaabaa taalaqaan waxayna xarun u tahay gobolka takhaar dadka ku nool waxaa lagu sheegaa qiyaastooda kun oo ruux waqooyiga waxaa ka xiga tajikistan waxaa halkan ku nool usbakiyiin bashtuun iyo taajiik iyo dad kaleoo la mid ah waxaa sidoo kale gobolkaas uu hodan ku yahay cusbada iyo dhuxusha saribol ayaa idana ah magaalada afaraad ee weyn ee imaarada islaamiga afghanistan horey ula wareegtay waxay xarun u tahay gobol huwan magaca saribol dadka ku nool waxaa lagu sheegaa kun oo ruux magaalada zaranj oo iyadana caasimad u ah gobolka nimruus dadka ku nool waxaa lagu sheegaa kun oo ruux waxaa koonfur ka xiga bakistan galbeedkana iiraan ayaa ka xiga ahmiyad istraatiijiyadeed oo sidaas u weyn ma lahan sida dadka juqraafiyadda wadanka afghanistan yaqaana ay tilmaamayaan intiisa ugu badanna gobolkaas waa mid saxra ah badi dadka dega halkaas waa boloshistaaniyiin oo intooda ugu badan ee ku nool wadanka iiraan marka shantaas gobol waxaa hadda ku soo darsantay ibek oo ah caasimada gobolka samanjaan masaar shariifna dagaalo xoogan ayaa ka soconaya oo ah caasimada gobolka balakh dagaaladuna maalinba maalinta kasii dambeysa way sii xoogaysanayaan waxaana hadda wadanka afghanistan ka bilowday ugaarsi gaar ah oo imaarada islaamiga afghanistan ee ku hayso saraakiisha duuliyayaasha diyaaradaha ka ah ee duqeynaya dadka muslimiinta ah ee ku nool wadanka afghanistan saacadihii lasoo dhaafay mid ka mida duuliyayaasha xukuumadda kabul oo lagu magacaabo xamiidullaahi cadiimi waxaa lala egtay qarax aad u xoogan oo ka dhacay bartamaha magaalada kabul waxaana dilka duuliyahaas ay ka dhigaysaa tirada duuliyayaasha ee imaarada islaamiga afghanistan toogatay tan iyo markii maraykanku uu bilaabay inuu isaga baxo wadanka afghanistan sideed duuliye duuliye afghaani ah oo la hadlay wargeyska times ee kasoo baxa wadanka ingiriiskana wuxuu sheegay in sagaal iyo toban duuliye oo ka tirsan xukuumadda kabul ay shaqada ka tageen iyagoo ka cabsi qaba in la toogto haddii aynu intaa ku dhaafno wararka afghanistan maamulka al sacuud ayaa xabsiyo dhowr sano ah ku xukumay shakhsiyaad uu ku eedeeyey inay taageero u fidinayeen kooxaha muqaawamada filistiin ee dagaalka kula jira maamulka yahuudda qaar ka mid a raggan xabsiyada sanawaadka ah lagu xukumay waxay ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan xarakada xamaas oo ka mid ah xarakaadka ee ka howlgala dhulka muslimka ee filistiin dagaalkana kula jira yahuudda sanadihii lasoo dhaafay ay dadkan xabsiyada maamulka al sacuud ku xirnaayeen dhowaan ayuuna maamulka al sacuud ku dhawaaqay xukuno xabsi ah oo raggan lagu xukumay ninka ugu horeeya waxaa lagu magacaaba moxamed alcaabid waxaa lagu xukumay sano oo xarig ah nin kale oo lagu magacaabo moxamed albanna waxaa lagu xukumay sano oo xarig ah jamaal adaahuudi waxaa lagu xukumay sano oo xarig ah ayman salaax sano xarig ayaa lagu xukumay moxamed aburabi sano ayaa lagu xukumay muuse abu xuseen afar sano ayaa lagu xukumay shariif nasrullah sano ayaa lagu xukumay baasim alkurdi todoba sano ayaa lagu xukumay saalix kifa shan sano ayaa lagu xukumay ayman alcaqaadna afar sano ayaa lagu xukumay eedaynta loo soo jeediyey dadkan waa inay taageereen kooxaha muqaawamada filistiin iyo si guud muslimiinta filistiin ee dagaalka kula jira ee maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta qeybo ka mid ah dhulka muslimka ee filistiin ugu dambeyntiina muslimiinta waxaa usoo galay sanad cusub oo hijri ah kaasoo ah hijriyada waxaana ay sugootiyeen sanadkii lasoo dhaafay adii hijriyada oo ahaa dabcan sanad arrimo muhiim ah ay dhaceen oo ay ka mid tahay jabka maraykanka ku gaaray wadanka muslimka afghanistan kuna dhawaaqay inuu wadankaas gebi ahaanba isaga baxayo haddana sanadkan cusub xirar afghanistan uga dhigan tahay guul iyo nasri iyo tamkiin muslimiin badan oo caalamka ka tirsanna waxay marba marka kasii dambeysa fahmayaan xaqiiqda jihaadka iyo inuu yahay wasiilada keliya ee lagu soo celin karo ee mejdiga iyo sharafka dadka muslimiinta ee lagu tuntay ee reer galbeedka iyo dowladaha kale ee daba socda ay ku tunteen marka sanadkan waxaa la rajeynayaa insha allah inuu noqdo sanad barwaaqo oo ay dadka muslimiinta ah ku naaloodaan amni iyo ku dhaqan shareeca islaam iyadoo dholalka muslimiinta ee gumaysiga ku jirana loo rajeynayo inuu allah xorriyo taama siiyo wararkii ugu dambeeyey caalamka halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa
حياة تعج هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhan yahay tan iyo inta aan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaynu idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم